waa tahay dhegaystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya haruun macruuf
soomaaliya iyo etoobiya labadaba waxaa ka jira abaaro culus oo dad iyo duunyaba galaafanaya markii ay abaara dhacaanna waxaa gabaabsi noqda biyaha iyo baadka xuduudaha kasakow soomaaliya iyo etoobiya waxay wadaagaan biyaha labada webi ee shabeelle iyo jubba oo ka soo bilaabma etoobiya kuna dhammaada soomaaliya biyaha labada webi ayaa si aada hoos ugu dhacay meelaha qaarkoodna sida webiga shabeelle waxaaba gudhay biyihii salka hoose ee webigana waxaa ka duulaysa siigo aqoon-yahanno iyo warbaahinta soomaalida qaarkood ayaa haddaba su'aalo culus ka keenay sababta ay u gudheen biyaha webiga fikradaha qaarkood waxay la xidhiiriyeen arrintan abaaraha jira balse doodaha intooda badan waxay farta ku fiiqeen dowladda etoobiya oo ay ku eedaynayaan in qorshayaal ay ka fulisay webiyada shabeelle iyo jubba ay si toos ah sabab ugu yihiin in biyaha webiga uu yaraado haddaba maxaa ka jira arrintaasi waa mawduuca barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka dor cabdulaahi cilmi maxamed waxa uu ku nool yahay waddanka swiden waxaana uu muddo ku jiray waxbarashada ilaa heer b h d uu ka gaaray intii uu waday takhasuskiisa waxbarashada waxa uu daraasad ku sameeyey xaaladaha biyaha ee labada webi ee soomaaliya ka soo gala dhinaca etoobiya waxa uu ka mid yahay dadka ku doodaya in etoobiya ay si ulakaca u tashiilayso biyaha soo gelaya soomaaliya labada webi khayraadkooda biyuhu aad buu u yaryahay wuxuuna ka imaadaan labada webiba boqolkiiba sagaashan wax ka badan biyahooda waxay ka imaadaan buuraha etoobiya labada webi jubba iyo shabeelle waxaa dheer shabeelle ayaa dheer laakiin jubba ayaa biyo badan laakiin sidaas ay tahay haddana markii laisku soo koobo waxaa la dhihi karaa labada webi jubba iyo shabeelle waa laba webi oo aad u biyo yar marka lala barbardhigo dhulka baaxaddiisa ay ku fadhiyaan ama ay maraan waa gartay laakiin adiga cilmi baaristaada maxaa kaaga soo baxay ood xaqiijisay ood hubtaa oo etoobiya siyaasad ahaan ama nidaam kale oo ay waddo ay ku yaraynayso biyaha soomaaliya imanayo wax caddaynood haysa miyaa jira
caddaynta lahayo waxay tahay etoobiya qorshe aada u ballaaran oo laba boqol oo kun oo hectar oo dhul ah in ay waraabiso ayaa waxay qorshaysay sanadkii labada kun iyo afartii oo hadda laga joogo laba iyo toban sano marka qayb weyn ayay qorshahaasi marka ka fuliyeen wuxuuna ku filan yahay qorshahaasi haddii ay ka fuliyaan hataa kalabar wuxuu ku filan yahay in socodka biyaha ee webiga shabeelle ee soomaaliya soo gelayo uu istaago hadda laakiin waxaa ku darsoomay oo si aad a loo arkay roobabkii dhulkaasi ka da-aya ayaa aad u yaraaday marka waxaa la dhihi karaa waxaa isu darsoomay roob la-aan iyo isticmaalkii oo batay mashruuca biyo xireenka ama sida ay saraakiisha etoobiya ugu yeedheen kanaalka biyaha ee goday waxa uu qayb uun ka yahay qorshe ballaaran oo ay waddo dowladda etoobiya oo baaxad weyn oo ay ku yaraynayso biyaha labada webi ee jubba iyo shabeelle sida uu mar kale qabo cabdulaahi cilmi maxamed waxaan rabaa inaan kala xaqiijiyo kanaalkaa goday moogiye mashruuc hadda dhisan oo kanaal ha ahaado ama biyo xireen ha ahaado oo biyo leexiya ma jira oo hadda dhisan ha waa kay waxaa la yidhaahdaa biyo xireen aada u weyn oo waxaa jiro ku yaala dalka etoobiya qaybaha ugu sarreeya webiga shabeelle waxaana la yidhaahdaa nelka wakana waxaana la dhisay kun sagaal boqol iyo sideetamaadkii ayaa la dhisay wuxuuna soo saaraa korontuu soo saaraa ilaa iyo boqol iyo konton megawatt oo koronta ayuu soo saaraa biyo xireenkaasi baaxaddiisu aad bay u weyn tahay inkastoo si aada aan loo isticmaali jirin laakiin beryahan dambe way dhici kartaa in isticmaalkiisa la kordhiyey waana biyo xireenka ugu weyn markii laga reebo qorshooyinkan kaleete ee hadda la qorsheeyey oo biyo xireenkii ugu horreeyey ugu weynaa ee ka dhisan webiga shabeelle guud ahaan ama ha ahaado inuu dhex maro etoobiya ama soomaaliya ha ahaado waa garta waan la hadalay mas-uuliyiin hore uga soo shaqeeyey deegaankaas iyo dalka etoobiyaba oo soomaaliya arrinta ku saabsan mashruuca goday inuu jiro way qireen laakiin waxay iyagu ku doodayaan mashruuca goday kanaalka biyaha leexinaya wax uu u dhimi karo biyaha webiga shabeelle socodkiisa ma jirto garti awood ah oo biyahaas wax ugu dhimo ma leh ayay ku doodayaan maxay kula tahay kanaalkaasi waxa uu leexinayaa sida ay qoreen maamulka dowladda etoobiya ay qoreen wuxuu leexinayaa dhowr iyo afartan mitir kubo halkii ilbiriqsi marka uu marayo webiga magaalada beledweynena waa mataqaanaa tiradaas tiro wax yar un ka badan marka waxa uu ku filan yahay kanaalkaas oo keliya inuu leexiyo biyihii soomaaliya soo gaari lahaa boqolkiiba dhowr iyo lixdan marka wuxuu gaarsiin karaa kanaalkaasi amaba uu gaarsiiyey saameyn aada u culus ayuu gaarsiinayaa biyaha dalka soomaaliya soo aada brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uu ka mid yahay khubarada daraasadda weyn ku sameynayey arrimaha siyaasadda ijtimaaciga iyo dhaqaalaha geeska africa in muddo ah waxa uu macallin ka yahay jaamacadda magaalada minnesoto oo ka dhigaa cilmiga juqraafiga iyo daraasada bii'ada waxaa kale oo cilmi baare ka yahay jaamacadda britoria ee koonfur africa waxa uu dhowaan ka soo laabtay soomaaliya waxaana uu ila wadaagay in arrinta ku saabsan biyaha yaraaday ee webiyada si aad ah afka loogu hayo waxaan horta dadka kasoo maqlayay intii xamar iyo nairobihan joogay walaal weliba gaar ahaan intan xamar joogay dad badan oo ka qayliyaya haraadka ka jira webiyada webiga shabeelle hareerihiisa labada webina aad bay u kala duwan yihiin oo kajubba ayaa aada uga biyo badan in badan marmar webiga shabeelle biyihiisu aad bay u yaraan jireen xataa iyadoon wax laga samayn waddanka etoobiya gudaheega waxay ku xidhnaan jirtay roobabka oo meelahu togu kasoo farcamo ayaa roobabku kaga yar yihiin meelaha toga jubba uu kasoo farcamo laakiinse iminka siduu u qalalay dadku waxay lahaayeen sidan oo kale weli lama arag marka waxay lahaayeen etoobiya ayaa meesha goday iyo hareeraheega wax ka samaysay oo biyihii ku fatahinaysa oo wax dad dejinaysa iyo waxyaabahaasa laga sheekaysanaya xaqiiqdu waxayse tahay in etoobiya hay gaar ahaan intii ra-iisul wasaarihii hore etoobiya dhintay mela sanaawi dowladnimada qabtay inay dardar cusub gelisay waddanka gaar ahaan horumarintiisa xagga dhaqaalaha iyo jidadka iyo nalka oy doonayso inay noqoto meel afrika laga sircado marka waxaa la leeyahay laba arrimood ayaa ka socda toga shabeelle gaar ahaan qaybta soomaalida etoobiya mid waxa weeyaan beero waraaba oo la samaynayo oo dad la dejinayo beeraleya inay soomaali noqon doonaan iyo inay oromo noqon doonaan iyo inay adkala noqon doonaan weli lagama warhayo iyo in suuragalhay noqoto in laga shido nal halkaa laga soo saaro biyihiisu sidayna u badnayn nalkaasi ma noqonayo ka kale waqooyiga niilka ka baxaya iyo xataa hadday isku dayaan kajuba inay ka sameeyaan way kala dugnaanayaan walaal waa garta bal aan ku weydiiya marka siyaasad dib u dejin ama dib u dagaameyna oo laga sameeya etoobiya oo dadka reer guuraaga la dejiyo webiyaasha agaarkooda oo loo sameeyo biyo xireen iyo koronto korontadaasna siyaabo kala duwan ay dowladda uga faa'iidaysato maxaa halisa ku yeelan kartaa biyaha labada soomaaliya waxa weeyaan dee horta sharcigii waxay jebinaysaa qaynuunkii caalamiga ahaa ee inay labada dowladooda toga wadaagaa ka wada hadlaan sidii khayraadkaa loo qaybsan lahaa taas way jebinaysaa waa kow had iyo jeerna meelayooga adduunka la iskaga dayay in dad reer guuraaya beeraley laga dhigo farsamadaasi meel hay najaxday ama guulaysatay ma jirto way yar tahay waayo dabeecadda meesha dhaqan dooriska dadkaasi biyaha ku filnaanshahaagaasi iyo waxyaabo fara badan oo technicala ama farsama ah ayaan dawladuhu had iyo jeer hayna ku guulaysan ama ha noqoto mongolia ama ha noqoto afrikaba ha noqoto meelayogan saaxilka la dhaho marka haddii taasi hay dhacdo tilmaan baad ka soo qaadanaysaa etoobiya way soo xaydatay inay waddankeega dhisto hay afrikada barina hay noqoto baarqabka ka taliya oo iminka waa ta nalka jabuuti siinaysa nalka waxay doonaysaa inay kenya ka iibiso iminkana waa ta la saxeexatay hargeysa waa ta la saxeexatay inay isticmaasho boortka berbera iyadoon dowladda soomaalidu ka warhaynin marka etoobiya waxay way soo jeesatay at least maamulka guuda etoobiya uu soo jeestay inay baarqab ka noqoto meeshaasi su-aasha la isweydiinaya waxa weeyaan baarqabnimada ma dhufaan baa ka hoos kici doona soomaali ah oo aan la doodi karin oon la xaajoon karin mise dawlad soomaaliyeed oo xaqa dadka soomaaliyeed hay leeyihiin iyadoon ku tacadiyeen xadka xaqa etoobiya hay leedahay ayaa iman doonta wada si aynu haddaba jawaab uga helno dhinaca etoobiya waxaan la xidhiirnay wasaaradda biyaha waraabka iyo tamarta ee dalka etoobiya noomana suurtogelin inaan helno cid waraysi naga siisa arrintan waxaanse magaalada london khadka telefoonka kula xiriiray samater guuleed shiil oo hore ugu soo shaqeeyey wasaaradda beeraha ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya oo xiriirna la leh wasaaradda beeraha ee federaalka etoobiya samater guuleed shiil waxa uu aaminsan yahay in sida soomaalida lafteedu ay qabto etoobiyana ay dareemayso inaysan ka faa'iidaysan biyaha labada webi laakiin waxa uu qabaa in eedaha ka imanaya dhinaca soomaalida aysan u jirin sida loo sheegayo laba arrimood oo sina wada shaqayn u leh sina u yar kala duwan weeyaan barnaamijka biyaha ethoobiya iyo gaar ahaan gobolkan soomaalidu degto ethoobiya guud ahaan policy dheer oo kaba horreeyeyba aas-aaska kilalka iyo arrimahan hadda aada looga hadalhayo weeyaan bolocygeedii oo inda futureka dheer balaan etoobiya u degan oo ah in xoogga la saaro ka faa'iidaysiga khayraadka biyaha maadaama oo ilaha ugu badan ee biyaha ay ka yimaadaan ee bariga africa ay tahay ama aadada soomaaliyaba ku aadan ama waddamada kale ee africa geeska africa ku yaala biyaha aada ay etoobiya ka yimaadaan etoobiya waxay u arkaysay in etoobiya ay ka hoos dhacday ka faa'iidaysashadii khayraadkeeda in aynan ka faa'iidaysanin sidaa daraaddeed in la dejiyo manhaj dheer oo istraatiijiyad istraatiijiyad weyn ku fadhiya oo ah sidii biyahaas loo qaban lahaa laba arrimoodna salka loo saaro mid in hydropower electric laga sameeyo midna uu noqdo khayraadka irrigationka beeraha oo loo sameeyo dhaamamkan biyaha lagu qabto ee sida meelaha fogfog ee ka fog webiga loo gaadhsiiyo waraabka biyaha waxaa kusoo haray arrintan kilalka hadda soomaalidu ay degto kilalkan soomaalidu ay degto dhowr webi baa mara dhowrkaa webi ee mara wixii ka horreeyey hadda dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyey ama shan iyo tobankii sano ugu dambeeyey biyuhu si khasaare leh unbay oo maaragtay unbay ku ahaayeen wax beneficiarysa ma aynan ahayn oo ka faaidaysa ka faa'iidaysan kara khayraadka biyaha si kastabana hadday u isticmaalaan waxa ay biyaha ay webiga kaga leexsanayaan waa laba system ama waa matoor yar oo generatora ama waa keliye yar yara oo webiga laga jeexay hadda dadku waxay aada u hadalhayaan daamkan goday daamkan goday irrigation weliba maaragtay low profile ah mooyaane wax gebi ahaan maaragtay biyahan webiga shabeelle uu wado trantrayn kara ma jiraan marka weli khasaarihii weeyaan ama soomaalida ha noqoto ama gobolka soomaalida ethoobiya ha noqoto labaduba welibu khasaaran ku hayaa waa waxyaalaha ugu badanna waxa weeyaan ka faa'iidaysa sharcaan fara badan oo xagga biyaha ah dadkuna tabartoodii iyo awoodoodii iyo diyaargarowgoodii midna ma ayna gaarin levelkaas okay bal biyo xidheenkan goday intuu la eg yahay baaxadiisa iyo biyaha uu leexin karo ii sheeg walaalow maalmaha dhaweyd mediaha ama social mediaha soomaalida waan ku arkayey hadallo badan oo weliba dad haddana aqoonyahan isku sheegayey iyo rag maaragtay wasaaradda beeraha ee soomaaliya iyo ka hadlahayey waxaan kuu sheegayaa insha allahu tacaalana aan rajaynayo inaad research ahaan baaritaan badan aada ugu samayn doonto webiga goday dhaamka laga sameeyey kabasitigiisu ma ahayn mid awoodeed oo biyaha leexin kara gobolka shabeelle haddaan ku xusuusiyo dhaamkan webiga goday markii la samaynayey dowladdii boqortooyadii xayle salaase ayay ahayd initiativeka barnaamijkanu ujeeddadii laga lahaana waxay ahayd dadka highlanderska ee ethoobiya jooga qayb ka mid a intii lasoo da lasoo raro in la dejiyo webiga shabeelle sbeshally meesha la yihahdo westi goday dam waa lagu tijaabiyey dadka iyaga ah maadaama oo dibidejin loo samaynayo dhulkoodiina laga soo raray laakiin aqoon iyo khibrad ay ulahaayeen qodashada beeraha dadkan soomaalida ee waddanka deganna aynan ahayn dad ka faa'iidaysta beeraha ayaa dhaamkan la sameeyey marka dhaamkani ujeeddada loo sameeyey waxay ahayd at least beeraha dadkan qaxootigaa ee dibidejinta dhaam westi goday westi goday la dejinayey inay irrigation system ugaga faa'iidaan bay ahayd laakiin innaba ha yaraate ahee kabasitiga hadda uu leeyahay dhaamkan godoy haddii afarjibaarkii laga dhiga baan kuli mid ah xataa webiga shabeelle waxba ma yeelayo iyo khayraadka helitaanka khayraadka soomaaliya iyo iyo iyo iyo dadka soomaaliyeed midna waa marka i wish baan ku i wish in ay ay dhici lahayd dadka soomaalidu in ay at least ay gartaan percentageka biyaha ee qaban karo dhaamkan in ay inta yar ee hadda xataa kusoo dhacda yyana walaal oo ka faa'iidaysan karin marka maxay baa khasaare keeni kartaa thank you ma jiraa dam marka laga reeba ka goday dam kale oo dowladda etoobiya ay samaysay oo ha laga leexiyo biyaha shabeelle ama biyaha jubbe eh mid kaloo qodan ama qorshihiisu socda ma jira
maya mid aan u malaynayo inuu kaba sii yar yahay oo aan ahayn systemkii kolley qofkii soomaaliya yaqaanay ama webiyadan khayraadkan ka faa'iidaysiga markii aan beeraha baran jiray ayaa meelihii nala geyn jiray naloo geyn jiray practical systemka gobolkan shabeellada hoose oo kale meelaha iyo jowhar oo kale dadku waxa ay u yaqaanaan daamka iyo waxa meesha yaala is big different dadkeenu daam unbay maqleen biyo la qabtay maqleen waxa weeyaan daam yar oo aada u yar oo loogu talagalay marka la rabo janaaliska waaweyn ee webiga laga seex in biyaha lagu leexiyo bahal birtan weyn ee lagu lagu lagu sii daayo webiga ee loogu talagalay janaaliskan irrigation janaaliskan waaweyn inay biyaha la leexiyaan weeyaan waxa lagu sheegayo ee gobolkan afdheer iyo laga sameeyey ama ebay oo kale daad ana midaasna daam lama yidhaahdo waxa weeyaan goday systemka loo sameeyey waa daamu eke It's not a big dam ma aha mid xataa capacitigii daamnimo le ma aha Waaya.
inkasta oo uu daam yahay laakiin xilligii la dhisayey wacyigeedii iyo capacitigeedii weeye ma aha dawladdan cusub waxay samaysay dawladdii ka horreysay waxay samaysayna ma aha tii ka horreysayna xaylesalaasaheed waanad garan kartaa adiga laftigaagu xilligaa iyadaa dhaamka la samaynayey capacitiga etoobiya lahayd iyo baahidii jirtay iyo dadka la rabay inay ka faa'iidaystaan capacitigii lahayeen waad cabiri kartaa marka totally hadallada qaarkood waa waxyaalo badan oon laga fiirsanin halla waan kuu sheegaya walaalow dadka soomaalida way hadal badan yihiin laakiin ficil ma yaqaanaan etoobiya way samayn waynay samayn doontaa kuwo ka waaweyn baynay samaynaysaa laakiin soomaalidu ma taqaano challenge-ga meesha lala abaaro ma taqaano sida ay ku difaaci karaan xuquuqda ay leeyihiin maalin dhoweyd nin weyn oo waxaan maqlayay intuu shir jira ay qabtay leh kilalka shanaad ayaa leexsaday webigii kilalka shanaad awooddaa ma leeyahay capacityga ma leeyahay no soomaalidu eed unbay jeceshahay ee ma taqaano inay ka faa'iidaysato aragtida dhabtaa iyo raydkooda meesha wax kaga maqan yihiin sida wax u khaldameen webigan hadda go-ay fifty years in ka badan kama ina dhicin dalka etoobiya abaarahani etoobiya oo dhan baa biyo la-aanu ka dhacday webiyadii baa go-ay ilihii biyaha soo darin jiray ee highlandska buuleyda yaa guray marka etoobiyadii weyneyd baa qatan oo k- gobolkii soomaaliyeed baa qatan marka wax caama oo dhici jiray ee rikoorkeediina ay- ay- ay ku jirta adduunka oo dee idaacad weyn baad joogtaa aad baari kartaan iyoy waxay kuleeyihiin waa la goostay kama fiirsadaan hadalka iyo eedda kama fiirsadaan laakiin anigu waxaan aaminsanay iyagaaba ku baraarujinaya etoobiya inay goosato inay etoobiya dhaam samaysato eedda soomaalida ee aan he- salka lahayn yaa ku baraarujinaysa etoobiya inay etoobiya hadda xerato dhaamka inay dhaam xerato marka biyo yaraantan iyo biyahan guray xilligan maxaa ugu wacan baal maxaa lagu macnayn karaa abaaraha wax kale inaba ha yaraate ee oo saamayn ah mid siyaasadeed iyo mid isticmaal iyo mid leexineed midna salka kuma hayso abaartan dhacday ee calimta geeska africa oo dhan weeyaan weliba especially ethoobia iyo soomaaliya ha ugu darnaadeen abaartaas ayaa keentay biyo yaraanta ilihii ay biyuhu ka imaanayeen hadda tusaale ahaan webiyada mara soomaaliya iyo gobolkan soomaalidu jirta ethoobia burleyda highlandka ayay ka yimaadaan especially dhinacan harargee ayay ka yimaadaan harargee iyo inta u dhaxaysa soomaaliyana marka laga cabiro geography ahaan from harar markaad kasoo dhaqaaqdo harar jiri dhabaad taaganta jiri dhabana gobolka soomaaliyaad gelaysaa wax daam ah oo inaba ha yaraata eh laga sameeyey ma jiro meel biyo lagu leexiyeyna ma jiraan ilihii biyaha ahaana etoobiya intay shamiis shamiito saartay isha kama hayna xidhin waa inaad si genuine caqli ah oo garasho leh oo ee- ee maaragtay aqoon leh inaad bini aadamka ama u eedayso ama aad u doodo biyihii abaartii ka dhacday waan u malaynayaa dee weliyaatay caalamiya xogta adduunka waad haysaa waxa adduunka ku qoray hay-aduhu ka sheegeen baad dhegaysanaysay konton sano kama dhicin etoobiya abaartanu ilihii dhannaa baa guray biyihii baa la waayey daaqii baa la waayey xoolihii baa u dhammaatay even meelihii ugu barwaaqaysanaa waddanka etoobiya ayaa ugu badan over ten million people aad aragtay halka ay marayaan noloshooda oo adduunka u gurmanaya heerkay gaadheen marka wax anigu waxaan u arkaa daciifnimo in yacni la fahmi kari waayo dhulka geography ahaan markaad doodayso had iyo jeer waa inaad reservation leedahay biyaha soomaaliya waan kugu celinayaa biyaha soomaaliya gaara kama yimaadaan south ethiopia iyo meelaha biyaha lagu xidhay la sheegayo waxay ka yimaadaan buuraleyda harar inta badani geography ahaan markaad fiirisana harar iyo diridhab intay isu jiraan thirty kilometer kama badna forty kilometer kama badna diridhab markaad timaadana waxaad taagan tahay kilal kilal five baad taagan tahay wax dhaam la yidhaahdo iyo wax biyaxil la yidhaahdo intaa udhexeeyana ma jiro ilaa xuduudda soomaaliya marka there is no point yani ma garanayo maxaa la dhahaa ma garanayo baan ku weriyey wax rid iyo wax lagu wajihi karo eeda oo noocan oo kalea dhiltumaan noocan oo kalea qof aan xoogaa lahayn oon wadanka geeska africa geographically aan kala aqoonin oon dhulmarahayn unbaa eedan dhiibi kara laakin nin geographiya kala yaqaana geeska africa oo garan kara webiyadu meeshay ka yimaadaan ilaha ay ka yimaadaan meesha ay soo maraan unbaa cabiri kara biyahan gu'itaanka ah wax raad ah kuma laha abaarta mooyaane doodda samater guuleed shiil ee ah in biyaha yaraada ay yihiin mid rabaani ah oo ay abaartu keentay ee aan ku imanin gacan cadowtooyo oo etoobiya ah ayaan hordhigay doctor cabdulaahi cilmi maxamed oo aqoon-yahano badan oo soomaaliyeed ay ii sheegeen inuu isagu u dhuun daloolo arrimaha mawduucan arrintaas waa waa wax kolley un natural processeska waa dhici kartaa laakiin aada u adag tahay in mataqaanaa maxaa la dhahaa la rumaysto waayo biyaha webiga jubba iyo shabeelle ay wadaanba dhul aada u yar oo buuraha etoobiya ka imaadaan marka isticmaalka biyaha ee dhinaca etoobiya inay korortay waxaa laga ogaan karaa dhaqaalaha waddanka iyo mataqaanaa maxaa la dhahaa beeraha tirada badan ee la bixiyey marka abaar inay jirto waa sax saamaynta ugu culusna way geysan kartaa laakiin isticmaalkuna wuu geysan karaa isagana goor dhoweyd haddaba samater guuleed shiil oo hore ugu soo shaqeeyey wasaaradda beeraha ee dowlad degaanka soomaalida etoobiya waxa uu ka dhowaajiyey qorshe muddo fog ah oo uu sheegay inuu meel u yaallo dowladda etoobiya waxaan bal wax ka weydiiyey inuu faahfaahiyo qorshahaasi yes way jirtaa kun sagaal boqol toddobaatan iyo afartii ayaa istaraatiijiyadda etoobiya ee biyaha la dejiyey istaraatiijiyadaasuna waxay ahayd long term yani wakti dheer maxaan dhahay yani xilli dheer ka baraandeg xilli dheer konton sano lixdan sano ha ku qaadata ee ethoobiya in ay hesho nidaam saxa oo ay kaga faa'iidaysanayso khayraadka biyaha ah ka faa'iidaysiga khayraadka biyaha ahna uu noqon doono dadka ethoobiyaanka ah ee heerguuraagaha ee xoola dhaqatada ah in resettlement loo sameeyo dan loo sameeyo meeshii beeralaydii loo dhulkii loo diyaariyo danna biyahan siday u isticmaali lahayn loo diyaariyo waa gartay marka maxay samaynayaan waxay samaynayaan laba laba weji weeye webiga waxay u isticmaalayaan midna waa dam waa biyo xidheen weliba damkaa laba wejiya midna waa power electric dam meelaha ay ka suurtagelayso ay ka koreeyaan biyuhu meeshay ka ka koreeyaan uu dhulku hooseeyo power electric dam baa laga samaynaya meelaha dhulka uu falaarhka yahay yani maxaan ku dhahaa lowlandiga ah dhulka dhulka simanna irrigation system baa loo isticmaalaya oo webiga waa la qaban ama qaybna motor baa loo isticmaala qaybna waa la qabani daam goday mid ka weyn baa la samayni waaye laakiin ma jiraan shuruuc caalamiya oo lagu kala saaro wadamada sidan soomaaliya etoobiya oo kale hadda aan heshiis ka dhaxaynin oo kale shuruuc noocaas ma jiraan oo la adeegsan kara xilligan way way jiraan walaalo way jiraan adduunkan aan ku nool lahay webiyada mara ama badaha mara wadanba wadan buu oga sii gudbaa webigan ugu weyn ee hadda africa shambisi intaas oo wadan oo afrikaana buu dhex maraa haddana wadan walba xaq wuxuu uleeyahay inuu helo sheerkiisii ka faa'iidaysigii midda bini aadamnimada ah iyo midda caalamiga ah labaduba xuquuq buu ugu yeelanayaa laakiin had iyo jeer waxaad ogaataa hadba adigu leebalka aad tahay bay ku xidhan tahay shuruucda caalamiga shuruucda caalamiga tusaale ahaan markaan dib ugu noqono waxaa shuru sharciga shuruucda caalamiga ah ay dhigaysaa wadan biyaha ay ka yimaadaan wadanka kale ee deriska inuusan cunaqabatayn saari karin laakiin in details loo dhihi mahayo wadankaasu wuxuu leeyahay intaa wadankana intaasuu leeyahay cidda la rabo inay heshiiskaa ay raad raacdo oo ay qorto oo negotiationka ka gasho waa cidda iyadu gacanta labaada marka waxaa waxay u baahan tahay inaynu helno xogta ah soomaaliya iyo etoobiya ma lahayaa sharci ka dhexeeya oo u qaybinaya khayraadka biyaha ah hadda matalan waddanka la yidhaahdo suudan iyo etoobiya iyo iyo masar buu nayl ku maraa sharci baa jira haba jiro sharci u hiilinaya dhinac ha noqdo oo xilli xilligii gumaysigii la saxeexay laakiin asliista waxba xariiqnaa gumaysigii uu ka tegey innaga gumaysigiina inoogama tegin u xariiqan oo labada wadan lagu kala dhex saarayo inagiina mayna samaysanin laakiin waxaynu rabnaa hadda xilligan iyadaa la maxaa la dhihi jiray caanadaatiba dabadooda waa la qabtaa hadda waxa aynu wax ku raadin karno ee aynu ku baari karno waxa weeyaan sharciga guud ee caalamka u yaalla ee ah inuusan wadan wadan kale khayraad ka yimaada uusan wadanka dariskiisa ee ka faa'iidaysan jiray inuusan cunaqabataynin oo uusan biyo aan ku filayn uusan uusan gaadhsiinin baahi ah kaa un baynu hadda ka daba duuli karnaa sida aad haddaba maqlayseen ma jiro heshiis ku saabsan wadaagista biyaha oo ka dhexeeya labada dowladood ee soomaaliya iyo etoobiya haddaba markii walaaca caynkan ah uu yimaado sidee loo xalliyaa arrintan ma jiraan shuruuc caalami ah oo ka yaala muranada ka dhalan kara khayraadka biyaha ee noocan oo kale ah brofesor cabdi ismaaciil samatirhayna xusuusiyo sida caalamku u xalliyo muranada ka dhasha wadaagista biyaha isaga tallaaba waddamo kala duwan walaal ta ugu sarraysa waxa weeye togaga laba wadan isku xidha ama isku mara inayna labadaa dowladood midkood qurihii ayna samayn karin wax dowladda kale danteeda iyo dalka kale danteeda wax yeelaya in laga wada tashado haddii loo baahdana la iskula tago khubaro adduunka oo dhexdhexaadisa laakiinse midkooduni una gooni wuxuu doonayo uu samayn karayn weeyaan sharciga adduunka ugu sarreeya waxaana af ingiriiska lagu yidhahdo transboundary rivers ama togaga iskaga tallaabo wadamada maxaa la gudboon marka dowladda soomaaliya dowlad soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inaan kala saarnaan rabaa walaal dowlad soomaaliyeed oo quman oo dadkayga kalsoonideeda haysa waxyaabo fara badan ayaa la gudboon mid waxa weeye in si inay ahayd si quman oo farsamaysan oo cilmiyeysan arrintan looga baaraandego xaqiiqdeeda lasoo ogaado wax la qarin kara maaho maanta adduunyada satellites baa lagu wada daawanaya oo dabeedna la dowladda etoobiya saan inta loogu tago iyadoo ilaahay mooyaane cid kale aan laga amar qaadanayn oon laga baqanayn la yidhaaho arrintani nama qabato haynu ka wada hadalno jidkii nabadda ha la maro hadday taasi markaa noqon weydo in dabeedna loo gudbiyo maxkamadaha adduunka ee waxaan sharci ku leh taasi waa kow ta labaad waxa weeye etoobiya maanta waxay ka haldhabaysanaysaa waddanka gudihiisa oo tani kow maaha waxay tegaysaa puntland markaasay go-aama siinaysaa kuwaas hargeysay tegaysaa go-aamaa la gaaraya waxbaa lakala saxeexanaya iyadoo etoobiya haddana african unionka ama midowda africa u sheegaysaa inay taageersan tahay midnimada soomaaliyeed oy arrintaa ka qayb galayso tii ayada hay sheegaysay ayay jebinaysaa tanna mid lamida weeye markaa etoobiya lama canaanan karo oo lama odhan karo maxay soomaali ugu naxilaadahay waxa weeyaan soomaali kuwii sheeganaya inay mas-uuliyiinta ka yihiin ama puntland ha joogaan ama hargeysa ha joogaan ama xamar ha joogaane ayaa noqday waxaan u qalmin qaranka soomaaliyeed kuwii hagi lahaa inay noqdaan marka ma kari karaan intay etoobiya hor fadhiistaan ay dhahaan waxaanu doonaynaa inaanu ka wada hadalno biyahan jubba iyo shabeelle ma odhan karaan kartideedii ma laha giyasinimadeedii ma laha qalbigeedii ma laha walaal brofesor cabdi ismaaciil samatar keli kuma aha fikirkaasi warbaahinta soomaalida iyo baraha ijtimaacigaba waxaa lagu dhaliilayaa dowladda soomaaliya inaysan arrimahan mudnaan weyn siinin baaritaanka aan samaynayna waxaan ku ogaanay in arrintan aysan kusoo boodo ku ahayn dowladda ee horey loogu digay khubarada ay digniintaasi ka timidna waxaa ka mid ah mid ka mida mas-uuliyiinta dowladda waa injineer cabdulqaadir cali xaashi oo ah agaasimaha wasaaradda macdanta iyo tamarta walaacay wuxuu ahaa horta biyo markaanu nidhaahno sideedoo biyo waxa weeye biyaha ka yimaado oo maaragtay abri streamka oo ama ha ku yimaadaan rob flash ha ku yimaadaan ama webiyada waxyaala waa biyaha sare way biyana waxa weeye biyahan aquferka ah oo maaragtay gudaha oo oo boorhoolada iyo ceelasha la quday waxaas waay biyana waxa weeye biyaha badda intiiba waa in danger oo dhib oo dhib baa haysta haddii aan laga horteginna biyihiina waa asad weye waa waa national treasure wey anigu markaas waxaan gartay saddexdaba in dhib weynu ku socdo markaasaan waxaan ka codsaday prime ministerka inaan bixiyo presentation si cid walibaba awoor uga ahaato presentation waan bixiyey prime ministerka iyo wasiiradii markaas joogay aada bay ugu garaabeen waxay yidhaahdeen marka ha la keeno idinka wasaarad ahaan waxaad soo saartaan bay yidhahdeen solution soo saara oo wixii aanu kaga hortegi lahayn oo problemkan looga hortegi lahaa keenaya waa gartay laakiin marka dhaliisha la idiin hayo idinka waxa weeyaan dowlad ahaan xilkaa doontaanba kala haya laakiin marka laisu kiinduba dowlad ahaan umaba soo jeedaan arrimahan xil gaara iskama saaraysaan kuma baraarugsanidin eedda laydin hayo waa arrintaas maxay kula tahay walaalo waa run garanaysaa waa run oo ya maalintaas haddii anigu markaan samaynayay haddii alla kuuran yahay solutionna waa la weydiiyey solutionna waa keena laakiin laygama hoos qaadin marka ha ahaato lack of maaragtay lack of knowledge ha naga ahaato ha naga ahaato wadani xunnimo ha naga ahaato si kastaba ha ahaatee waxaa run ah dhaliisha annagaa iska waa gartay xalka aad soo jeedisay muxuu ahaa in la sameeyo tallaabooyin aad soo jeedisay in lagu dhaqaaqo horta marka ugu horreysa soomaaliya waa inay heshaa dad adduunka ka la xisaabtami karo oo yaqaana u n ka protocolkeeda waxyaalaha ka degsan haddii aan kura down stream iyo haddii aan kura low stream ka degsan horta marka hore rag yaqaana oo arrintaas ayagaa maaragtay policigeeda garanaya horta in oo soomaaliya in la helo oo arrintaas loo xil saaro markii loo xil saaro inay etoobiya inta dawladdeeda kala hadlaan sidii loo biyo biyo nadiifa oo la qaybsaday si ay webiyaashaas oo ay ay usoo mari lahayn hal galan markay dirsadaan hal galan loo soo gaayo xaq baan u leenahay international in la helo dad la soo xisaabtami kara la helo ko haddii aan lala xisaabtamin ninkii maxaa ku eedeynaysa marka ugu horeysa waxa weeye hadda wa waxa gudboon waxa weeye in la helo dadkaas oo sharci yaqaana oo international law yaqaana waaya ma kula tahay oo haddii aan waaya ma- ma kula tahay dowladda etoobiya inay ogoshahay arrintan in laga wada hadlo laga xisaabtamo si- hadday diido waxaa jira waxaan diidi karin waxaan waxa weeye haddii aan la kuraya qaarama aan- aan- united nationku in badan bay ka hadasha iyada iyo sudan waa isku haystaan iyada iyo masar waxay isku haystaan niil bay isku haystaan haddii aan la kuran yahay aan- waxaa jira wax kala hagaa sharci kala hagaa jira marka etoobiya anigu u malayn maayo aan, cid la hadashay laadahay maane etoobiya oo hadda ku hawlan ciidamadeedu soomaaliya ku jiraan wadankii sheeganaysa inay wadankii maaragtay aan aan aan wax ka qabanayso oo aan aan securitygeeda ay wax ka qabanayso wadanka ay rabto inuu noqdo haddana inay wadankii bilil qaysato aan hadday diido waxay ku noqonaysaa maaragtay aan international embarrassment bay ku noqonaysaa marka u malayn maayo inay diidi karaan laakiin annaga haba diidaane so in boos ay wax ku diidaan la gaarsiiyo maa ama ay ku ogolaadaan haddaanba lala hadlin oo aan maaragtay aan official dad ah oo ku hawlan hawshaan ku hawlan haddaanba loo dirin oo soo xuuraama oo meel walba taga oo webigii raaca oo iyagii adaalkur hadday ogolaadaan webigii la raacay ilaa ka gees ka gees lasoo raaco ya oo survey daba lagu sameeyo Een, haddii ay taas la waayo oo etoobiya tidhaahda maya marka ku talagal bay ahaanaysaa waxaanu etoobiya ku sheeganayno ayaa meesha ka soo baxaya haddaba doodaha iyo faallooyinka ku jira barnaamijkan iyo ilaha kale ee wararka waxaa ku cad in biyuhu ay yihiin qodob amni ah muhiimna u ah labada waddan ee soomaaliya iyo etoobiya biyaha sii yaraanaya abaaraha soo noqnoqonaya sida uu noqdo xidhiirka ka dhexeeya labada waddan xilliga mustaqbalka xaaladda siyaasadeed iyo amni ee soomaaliya intuba waxay daruuri ka dhigayaan in la badiyo doodaha furan ee qadiyaddan ku saabsan kuwaasi oo ugu dambayn u gogol xaara qorshe qaran oo soomaaliya ay ka yeelato qadiyaddan isla markaana ay ka wada hadlaan labada waddan ee soomaaliya iyo etoobiya